waddooyinku waxay ka mid yihiin kaabayaasha asaasiga ee dhaqaalaha bulshada guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka owdal baahiyaha ugu badan ee dadweynaha ka cabanayaan ayay ka mid yihiin saameynta jidadka isku xira degmooyinka gobolka owdal maamulka magaalada boorama ayaa sheegay in la bilaabay dhisidda waddo weyn oo isku xiri doonta boorama iyo deegaanada ku yaala xadka etoobiya shuruucan ayaa waxaa bogaadiyey dadka deegaanka waddadu faa'iidooyin badan bay leedahay waxa weeye aqalkaagu haddii aanu albaab lahayn aqal ma noqonayo waxa weeye waddadu waxa weeye waa waddadii deegaankeenna waa waddadii ugu muhiimsanayd waxa weeye waa waddada istaraatiijiya waa waddo aad iyo aad boqolkiiba boqol inoogu faa'iido badan waxa weeye halkii awal aad uga socon jirtay laba saaco waxaa dhacaysa iminka marka la inoo sameeyo waxaad u soconaysaa saacad badhkeed marka waxa weeye dadka waxaan ku baraarujinayaa inay waddada samaynteeda soo dhoweeyaan ninka daqiiqaasoo dee isku xidhayada waanjiyo haddii alle ku run yahay boorama oo ummaddu u baahnayd oo aad ay ugu baahnayd maanta haddii lanoo bilaabay ilaahay mahaddi weeyaan waxaanan u mahadnaqaynaa dowladda iyo balantii ay noo qaaday oo dee dowladuhu marka hore kabaaniga ay la daahaan marka dambe hadalqaadkooga laakiin ay ka soo jawaabtay si daqsaa mahad weyn baanu celinaynaa waddadu waa waddo caalami ah waa waddo ummaddu leedahay waa waddo loo baahnaa mas-uul ku-xigeenka dibudejinta iyo arrimaha baniaadamada somalilan cabdiraxmaan shireh ayaa sheegay in loo baahan yahay in injineerada dhisaya waddada in loo fududeeyo shaqadooda inaad isku garab taagtaan haddaad dal joogtaan iyo haddaad dibad joogtaanna dee uga faa'iidaysataanoo dhulkiinna idiin barakoobaya idiin lacagoobaya isku socodkiibaa idiin fududaanaya beertaydiibaa maraysa kuwa kale ee ay sidaa u maraysana aniga meeshay doonto hadday ka marto waa la marinaya cid kasta oo ay maraysana waxaan u sheegaynaa inaynu dhinaca wanaagsan ka wada joogsanno u wada diyaargarowno way bilaabantay waddadaasi ilaa ay dhammaystirmaysana goobjoog baynu u wada ahaanaynaa wixii carqabad ka yimaadana hawl kastaoo wanaagsan oo la bilaabaya carqabad lagama waayo taana si la difan oo hufan oo aynaan cidna birta ka aslayn oo la difan baynu yaynu u fulinaynaa oo aynu u wadaynaa maadaama ay waddadu shan kilomitir tahay iminka waxaa la samayn doonaa in la kaleergareeyo oo la nadiifiyo oo waddadii kadibna carratuulkii iyo la saaro oo sidii ay isku daba socotay wadda nidaamkeedu ahaa noqoto sidaa sawirkaba ku arkayseen de waa dhul rafa oo geedo miidhana oo hawl badan inaga qaadanayo dhisidda waddadan ayaa qayb weyn ka qaadan doonta isku socodka gaadiidka ee dadweynaha degmooyinka magaalada boorama